wasaaradda kalluumeysiga dhaqaalaha buluuga ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa heshiis is-afgarad ah la saxiixatay shirkadda dekedaha ee abudubai kaas oo si wada jira iskaga kaashanayaan maalgashiga kalluumeysiga iyo in la horumariyo dekedaha iyo guud ahaan qeybta kalluumeysiga ee dalka heshiiskan waxaa diradda saari heshiiskan wuxuu diradda saari doonaa iskaashi wax ku ool ah oo dhinaca kalluumeysiga horumarinta dekedaha kalluumeysiga warshadaha iyo in la aas-aaso xarumo iyo saldhigyo kormeerka badda in la xoojiyo kaabayaasha dhaqaalaha kalluumeysiga in la hirgeliyo dekado kalluumeysi oo wadaag ah iyo in la abuuro dugsiga tababarka xirfadaha iyo farsamada kalluumeysiga kabtan maxamed juma marayaha guud iyo madaxa kooxda dekedaha ayaa yiri waxaan doonaynaa inaan barano fursadaha taageerada iyo horumarinta dhaqaalaha soomaaliya anagoo dejinayna qorshayaal maalgashi iyo iskaashiga ku saabsan dekedaha wasiirka kalluumeysiga soomaaliya ayaa sheegay in kooxaha dekedaha ee wadanka abudubai ay wadaan qorshayaal horumar u noqon doono islamarkaan lagu xoojin doono kaabayaasha dekedaha wasaaradda kalluumeysiga dhaqaalaha buluuga waxa ay ujeedadeedu ay tahay in la horumariyo laga faa-iideysto khibarada ballaaran ee maareynta dekedaha adeegyada saadka imaaraadka iyo guud ahaan caalamka ee kooxda dekedaha abudubai